الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم weli waxaynu ka sugannahay walaalayaal barnaamijkeenii aynuugu magac daranay baro rabbiga waynu kaga hadlaynay magacyada alle subxaanahu watacaala iyo tilmaamihiisa wanaagga badan waxaynu maanta insha allahu tacaala soo qaadan doonaa magacyo alle subxaanahu watacaala isku magacaabay ama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay alle subxaanahu watacaala lagu magacaabay waxaynu soo tilmaannay barnaamijkan hordhaciisii marka ilaahay magac lagu magacaabo in magacaas laga qaadanayo tilmaamo alle subxaanahu watacaala uu ku tilmaaman yahay loona baahan yahay in magacyadaas iyo macnayaashay tilmaamayaan inay saameyn nolosheena ku yeeshaan allana subxaanahu watacaala aynu ku baranno markaynu u cibaadaysanaynana magacyada noocaas aynu xasuusnaano in lagu ducaysto oo alle subxaanahu watacaala lagu baryo waxa ay keensanayaan waxaa ka mid a magacyada alle subxaanahu watacaala magaca loo yaqaano almuxsin samafale alle subxaanahu watacaala waa alla samafala waa muxsin deeq badan ixsaan badan siismo badan naxariis badan waxtar badan waa alla lagu tilmaamay hebel waa muxsin baa la yidhahdaa muxsiniinta waxaa laynoo weydiiyo muxsinka ugu weyn ee ixsaanku isugu biyo shubtaa waa alla subxaanahu watacaala magacan qur-aanka kuma iman laakiin axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yimi xadiidkii shadaad ibni aws radia allahu tacaala canh waa xadiid macruufa in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay alle subxaanahu watacaala shay walba in lagu samafalo oo la wanaajiyo ayuu alle subxaanahu watacaala waajibiyey xadiidkaas riwaayadka qaar waxaa ku yimi dabaraani ay soo saarayaan ina allaha muxsinun yuxibu almuxsiniin alle subxaanahu watacaala waa jecel yahay dadka muxsiniinta ah waa muxsin muxsiniinta jecel waxaa kaloo la mida xadiidkaas oo xoojinaya xadiid kale oo uu soo warinayo anas ibnu malik oo nabigu leeya calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha muxsin alle subxaanahu watacaala waa muxsin waxaa la mida xadiidu samura ibni jundub oo nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha muxsinun faaxsinuu alle subxaanahu watacaala waa jeceliya samafalka waa samafale waa muxsin fa axsinuu ixsaan sameeya oo wanaag sameeya axaadiistaa markaynu isu geyno waxaa ka soo baxaya magaca alle ee almuxsin inuu sugan yahay culimadii islaamkii waaweynaana qaar ka mid a ayaa sheegay oo isticmaalay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala waxa uu tilmaamaya shiika loo yaqaana shaykhulislaam alharawi manaazilu saariin ninkii lahaa caado wuxuu u lahaa isaga iyo ahlulbeledkiisu ubadkooda inay magacyadooda tacbiidiyaan yacni magacyada cabdi ka bilaabmayo inay waxa weeye la baxaan cabdillaah magacyadii uu sheegay wa cabdiraxmaan wa cabdilgani waasalaam waalqaahiru wallatiif waalxakiimu waalkhabiir waalcasiiz waalcasiiz waalraxiim wlmuxsin magacyo badan buu taxay magacyadaa uu taxay dadka loo bixinay iyadoo la raacinayo cabdi cabdulmuxsin ayuu waxa weeye ku daray waa majmuucu lfataawaha ayaa laga eegayaa mujalladka koowaad saddex boqol toddobaatan iyo sagaal saas ilaag ibnulqayim raximah llahu tacaala baa isaguna tilmaamay waxa uu yihi alla subxaanahu watacaala wa anahu xakiimun kariimun muxsinu alla waa mid xikmad badan sharaf badan muxsin ah oo deeq badan axsaan badan waxaan leenahay magaca alle subxaanahu watacaala inuu samafalo waxyaabaha soo gudagelaya waxaa ka mid a samafalkiisa wuxuu noqdaa mid u noqonaya gallada iyo nicmada iyo khayraadka uu bixiyo الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وصوركم فأحسن صوركم وحكمد الدقاء وبحي قاب ونكسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قاب كأغو ونكسن مخلوقات كيسو ورحض بغن الله سبحانه وتعالى إنه إنه أمضي وحكمد إحسان كيسا يسمى فالكيس إنه إنه واكفتشي إسلام نمض iyo waxa weeye alla in loo hogaansamo iyo طaacaadka alla inuu ina waafajiyo waa ixsaan xagga alle subxaanahu watacaala ka timi waxaa ka mid a alle subxaanahu watacaala inuu inagu gubaabiyey in lagaga daydo tilmaanta noocaasa oo alle subxaanahu watacaala wuxuu inoo tilmaamay waaxsinu samafala ina allaha yuxibu lmuxsiniin alla waa jecelaya dadka muxsiniinta ah ina allaha maca aladiina itaqow waladiina hum muxsinuun kuwa alla ka cabsada iyo kuwa samafala ilaahay macooda ayuu ahaaday yacni si gaara bu alle subxaanahu watacaala ugu warhaynay wa axsin kamaa axsana allahu ilayk samafal oo wanaag samee siduu alle subxaanahu watacaala uu kuugu wanaagsanaaday liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada jannadii waxaa lgu lagu tilmaamay alxusnaa tii wanaagga badnayd wuxuu alla leeyahay kii samaha sameeyey ee samafalay ee ixsaanka la yimi abaalkiisu waa alxusna waa janno iyo waziyaada wax ka badan waxaa ka badana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay ilaahay in la arkayo nicmada ugu weyn ee loogu nicmeeyo qof waa inaad aragto alle subxaanahu watacaala markaad jannada gasho ee nicmooyinka kala duwan ee dhegina aanay maqal ilina aanay arag qalbina aan weligii kusoo dhicin lagugu nicmeeyo ayaa maca dalik waxaa la tilmaamay nicmada kasii weyna inay tahay alle subxaanahu watacaala in la arkayo idan nicmada intaa leeg waxaa lagu helayaa ixsaan liladiina axsanuu kuwii wanaagga sameeyey alxusnaa waziyaada waxaa laynoo tilmaamay axsaanka qofku uu samaynayo waa mid ku saabsan mucaamilada alle subxaanahu watacaala uu la macaamilaya inuu wanaajiyo waa ixsaanu ila alkhaaliq allihii ku abuuray inaad wanaag kula dhaqmayso ka labaad waa ixsaanu ila alkhalq khalqiga in loo samafalo ama waxa la taro dhaqaale ama wejiga waxa loogu qabto waquluu linnaasi xusna hadal wanaagsan ha lagula hadlo waqul licibaadii yaqulu alatii hiya axsan samaa ha laysfaro xuma xumaa ha laysu diido ha laysu naseexeeyo ha laysu dulqaato dhibka ha layska daysto waxyaabahaas oo dhani waa ixsaan loo samafalayo khalqiga loo samafalayo wuxuu alla tilmaamay subxaanahu watacaala inuu jecel yahay dadka muxsiniinta ah wallahu yuxibu lmuxsiniin ina allaha muxsin yuxibu lixsaan alla waa jecel yahay dadka samafala haddaynu doonayno alle subxaanahu watacaala inuu ina jeclaado ina soo dhoweeyo raalli inaga noqdo waa inaynu ku dadaalnaa ixsaanka waxa loo yaqaano aynu wanaajinayno xidhiirka alle subxaanahu watacaala aynu wanaajinayno xidhiirka aynu khalqiga la leenahay oo wax wanaaga inaanu dadka inaga soo gaadhin inaguna aynaan gaadhsiino magacyada alla walaalayaal waxaa ka mid ah alla subxaanahu watacaala isku magacaabay ee nabigu u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waayo wuxuu nabigu sheegay wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa waa wax xagga alle subxaanahu watacaala ka yimi magacyada waxaa ka mid ah addayaan oo macnihiisu yahay almujaazi almujaazi almuxaasib allaha abaal mariya ee dadka la xisaabtama ee kii wanaagsanaadayna ciqaabaya abaalkiisa marinaya kii wanaagsanaadayna waxa weeye abaalgud siinaya jannadiisa iyo naxariistiisa gelinaya kii waxa weeye alla caasiyeyna wuxuu mutaystay ee ciqaaba allaha marinaya waa almujaazi magacaasina xadiid buu ku yimi nabiga ka sugnaaday calayhi الsalaatu wasalaam loo yaqaano xadiidu اlqisaas maalinta qiyaame intaan jannada iyo naarta dadku aanay gelin wixii dadka ka dhexeeya adduunyada in loo kala goynayo wuxuu leey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam yuxsharu الnaasu yowma alqiyaama curaatan gurlan buhman ay laysa macahum shay dadka waxaa lasoo kulminayaa maalinta qiyaame loo soo xashrinaya lasoo xashrinaya curaatan iyagoo qaaqaawan xufaatan cagacad gurlan aan gudnayn oo balagtii ku taalo buhman waa la weydiiyo waxaa la yidhi maxaad uga jeedaa buhman wuxuu hi laysa macahum shay waxba aan wadan wax hantiya iyo wax xoola aan wadan dadku sidaasay maalinta qiyaama ahaanaya fayunaadiihim bisawt ilaahay cod la maqlayo ugu dhawaaqaya yasmacuhu man bacud uu maqlayo kii fogaade kamaa yasmacuhu man qarb sida uu u maqlayo kii dhowaa muxuu ku dhawaaqayaa dadkii waa qaaqaawan yihin waa cagacad yihin balagtii baa ku taalla waxbaba ma sitaan xaaladaasaa ilaahay u dhawaaqaya wuxuu leeyahay ana almelik anigaa meeshan boqorka ah ana dayaan anigaa abaalmariye ah oo qof walba ku abaalmarinaya wuxuu sameeyey faman yacmal midqaala daratin khayran yara dhuudhacasa quranjada ta ugu yar wax leeg oo miisaana oo wanaaga kii sameeya waa arkaya intaa in lego xumaana kii sameeyaana waa helaya yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara waa maalinta naf waliba ay helayso wixii ay samaysay waxa weeye oo goobjooga ay helayso alla wuxuu leeyahy waman yacmal su-an yujza bih man yacmal kii sameeya su-an xumaan yujza bihi waa lagu abaalmarinaya maalinta qiyaamo magacyadeeda waxaa ka mid ah yowm اddiin wma adraaka ma ywm اddiin uma ma adraaka ma ywm اddiin maxaa ku ogeysiiyey yowm اddiin ay yowm اljaza maalinta abaalmarinta waxaay tahay waa yowma laa tamliku nafsu linafsin shay-a waa maalinta nafina naf kalaanay waxba laha amarkana alla subxaanahu watacaala uu leeyahay suurat lfaatixa maaliki yowm اddiin ay maaliki yowmi اljaza maalinta abaalmarinta waa allah iskale yowmaidin yuwafiihim اllah diinahum alxaqa wayaclamuuna ana allaha huwa alxaqu lmubiin yowma-idin waa maalinta qiyaame yuwafiihim llah ilaahay wuxuu u oofinayaa diinahum ay jazaaahum abaalmarintooda alxaqa dhabta ah iyadoo aan waxba laga nuqsaaminayn waxba lagu ziyaadinayn idan waxaan leenahay addayaan waa allaha abaalmariya dadka abaalmariya qof waliba waxa uu sameeyo allaha ku abaalmarinayo amaa wallahi ina vulma lu'mun wma zaala almusiiu huwa aldaluumu dulmiga waxaa loo yaqaano waa lumi waa gunnimo dulmig wamaa zaala almusiiu huwa aldaluumu ka xumaanta samaynayana kama zuulayo inuu daalim yahay ilaa dayaana yowma addiini namdi wa cinda allahi tajtamicu lkhusuumu waa ninkii gebigii wuxuu leeyahay ilaa dayaan allaha wax abaalmariya yowma addiin maalinta abaalmarinta namdi ayaanu u soconnaa wa cinda allah ilaahay agtiisa tajtamicu lkhusuumu kuwa ishaystaa ee muranku ka dhaxeeya wax isku haya ilaahay agtiisaay ku kulmayaan ilaahay baa kala xukmaya waxaa muhima walaalayaal maadaama alla subxaanahu watacaala isku magacaabay inuu ina abaal marinayo xumaan iyo wanaagkaynu samaynaba inaynu maanta jaaniska ka faa'iidaysano oo alle subxaanahu watacaala loo noqdo oo alle subxaanahu watacaala buugaagtaada iyo saxaa-iftaada inuu alle subxaanahu watacaala ka helo waxa weeye oo kugu abaalmariyo wax wanaagsan ta noocaasa inaynu ku dadaalno magacyada alle subxaanahu walaalayaal waxaa ka mid a ee uu isku magacaabay almuqadimu walmuakhir alle waxa uu yahay muqadim ka wax hormariya ee cid horreysiiya wاlmuahir allaha wax dibdhiga magacyadiisay ka mid tahay qur-aanka laguma sheegin lakiin nabiga alayhi الsalaatu wasalaam axaadiid kala duwan oo dacooyinka inoogu sheegay اغfir lii anta اlmuqadim waanta اlmuahiru laa ilaha ila ant ilahay i dambi dhaaf adigu waxaa tahay ka wax horeysiiya ka wax dambaysiiya laa ilaha ila ant anta almuqadim waanta almuahir waanta calaa kuli shayin qadiir ilaahay waxaa tahay muqadim waxaa tahay muahir dibdhiga shay walbana alla subxaanahu watacaala waad awoodeysaa labada magac waxay tilmaamayaan alla subxaanahu watacaala horta inuu ku tilmaaman yahay inuu yahay wax horeysiiye dibdhige alla subxaanahu watacaala inuu yahay waana ficil ku fulaya khalqigiisa ku fulaya oo makhluuqaadkiisa makhluuqaadkiisa cidduu doonana ilaahay waa horeysiiya cidduu doonana waa dibdiga maalmaha uu kala horeysiiyey xilliyadana alle subxaanahu watacaala uu kala horeysiiyey maanta iyo shalay iyo berinta waa kala horeeya waa wax kala horeeya wey eebiluhu waa kala horeeya alle subxaanahu watacaala isagaa kala horeysiiyey xikmad buu ka leeyay sababta wuxuu ka horeysiiyey wixii keenayay guurka iyo dhasha guurkuu horeysiiyey alla subxaanahu watacaala sabab buu isaga dhigay midi waa muqadim wa muahir kawniya xagga kawnka ku saabsan qadiyada labaad waa almuqadimu walmuahiru min xaytu shar sharciga alle markaynu eegnana wuxuu uqeybsamaa waxyaabo fadli badan oo la horeysiiyey iyo waxyaaba la dibdhigay qur-aanku waa kala fadli badan yahay qul huwa allahu axad iyo qul yaa ayuha alkaafiruun iyo aayat lkursi suurat lfaatixa waa aayado iyo suurado ka fadli badan waxa weeye qur-aanka intiisa kale suurat lbaqara wa ali cimraan fadligoodu waa badan yahay qur-aankii waa alla subxaanahu watacaala kala fadli badnaysiiyey waa hadalkiisa wuxuu kala fadli badnaysiiya ambiyadiisa ambiyadiisuu kala fadli badnaysiiyey tilka rusulu fadalna bacdahum calaa bacd walaqad fadalna bacd alnabiyiina calaa bacd alla wuxuu leeyahay ambiyada waanu kala fadilnay nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam wuu fadli badan alla subxaanahu watacaala malaa-igta laftoodu kala fadilay oo jibriil calayhi salaam baa ugu fadli badan allahu yastafi ilaahay waa ka xushaa min almalaaika wa min min almalaaikati rusula wa min annaas malaaigta dad buu ka xushaa khalqiga bini aadamkana dad buu alle subxaanahu watacaala ka xushaa wuxuu kala kala fadli badnaysiiyey xilliyada ayaa kala fadli badan ina anzalnaahu fi laylati اlqadr wma adraaka ma laylat اlqadr laylat اlqadri khayru min alfi shahr habeenka laylat lqadr waa habeen waa xilli kun bilood buu ka khayr badan yahay camal la sameeyo bisha rajab la yidhaahdo iyo dulqicda wa dulxija wa muxaram waa afar bilood oo sanadka intiisa kale laga fadilay walfajri walayaalin cashr tobanka dilxijo tobanka ugu horeeya oo ka fadli badan taha xilliyada kale ilaahay wuxuu kala horeysiiyaa oo kala fadli badnaysiiyaa meelaha oo maka iyo madiina waa magaalooyinka kale waa ka horeeya labada xaram iyo almasjid alaqsa masaajidada kale waa ka mudan yihin suuqa iyo masjidka waxa mudan masjidka ayaa mudan waa meelo iyo goobo alla subxaanahu watacaala uu kala fadli badnaysiiyey idan waxaa muhima qofka muslimkaa inuu ku dadaalo wixii alle subxaanahu watacaala uu horeysiiya in la horeysiiyo wixii alle subxaanahu watacaala dibdhigayna uu dibdhigo waana tu nabigu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam markuu doonayo safa iyo marwa inuu ku ku dhex socdo xajkii astacyu bayna asafa walmarwa wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam nabda-u bima bada allahu bihi aynu ku bilowno kii alle subxaanahu watacaala uu ku bilaabay ina asafa wlmarwata min shacaa'ir illah kadibna aayaddaas u akriyay yani nabigu wuxuu daneeyey labadii magac ee alla subxaanahu watacaala uu sheegay ee uu yihi ha lagu cibaadaysta dhexdooda kii alla uu horeysiiyey buu yihi nabigu waa ka bilaabaynaa ina asafa walmarwa khulaasat lqowm alla subxaanahu watacaala in lagu dadaalo wixii uu jecel yahay in la horeysiiyo wuxuu alla neceb yahayna in la dibdhigo wallahu aclam salى اllahu waslm calى nabiyina mxamed